أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa habeen arbaco ah dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo warar hubaysan oo geestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galbeedka itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda dalkaasi askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo munaasabad lagu sagootinayay boqol arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bokool جئناك جئناك الله يرعاك يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي أنزلنا جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan warar qorshaysan oo geestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galbeedka itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda dalkaasi warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegayaa cali aadan cabdulaahi caliyare ugu yaraan shan qof ayaa dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar hubaysan oo lagu beegsaday baawur rakaab ah oo marayay gobolka gambeela ee galbeedka itoobiya sida ay wararku tibaaxayaan baabuurka la weeraray ayaa siday rakaab tiradoodu gaaraysay afartan iyo toddoba qof kuwaas oo kasoo ambabaxay degmada diima kuna sii jeeday magaalada biyuundo dadka deegaanka ayaa warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya u sheegay in dabley hubaysan ay rasaaso ooda kaga qaadeen baabuurka isla goobtiina ay ku geeriyoodeen shan ruux kuwaasoo ay ku jireen caruur iyo haween weerarkan ayay dadka deegaanku ku eedeeyeen inay geysteen maleeshiyaad hubaysan oo kasoo tallaabay xadka kana soo jeeda qowmiyadda murle oo ka mid ah beelaha dega koonfurta waddanka suudaan gaar ahaan gobolka jungule oo suhdin la wadaaga gobolka gambeele ee dalka itoobiya maleeshiyaadka qowmiyadda murle ee kasoo jeeda suudaanta koofureed ayaa dhibaatooyin joogtaha ka geysta gobolka gambeela ee dalka itoobiya sannadihii u dambeeyey xadka u dhexeeya suudaanta koonfureed iyo waddanka itoobiya waxaa ka taagnaa colaada u dhexaysay qowmiyadaha degan labada dhinac kuwaas oo isu geysanayay dilal qorshaysan afduubka carruurta dhaca xoolaha nool iyo burburinta hantida kuwaas oo tobankii sanno ee lasoo dhaafay sababay dhibaatooyin aad u baxsan iyo xaalad amni daro mahadsanid caliyare askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo halka loo yaqaano barujeedka ah ee wilaayada baay waxayna ciidamada mujaahidiintu howlgalkaas ku dileen labo askari oo murtadiin ah munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa casaam carafaad munaasabadan noo ahayd mid lagu sagootinayay boqol arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo tasxiixa ayaa ka dhacday xarunta madarasada daarul qur-aan ee deegaanka kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyntii ardayda madarasada ee munaasabadda sagootiska ah loo qabtay ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda u waxbarasho
من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ألا نضر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير مسفرة ضاحكة مستبشرة وبتحية الإسلام أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أحمد الله الذي من علينا النعم العظام والآلاء الجسام التي أجل من أن تحصى وأكبر من أن تستسقى ووفقنا أن نقف أمامكم وقفة مباركة لنعطي كل ذي فضل حقه من الشكر والتقدير والاحترام أبدأ بخالقي ومعيني دوما أقول مستعينا له لك الحمد يا ذا المن والجود والبر كما أنت أهل للمحامد والشكر وأحمد الله وأشكره كذلك على عظيم منه وكريم فضله حيث وفقنا سلوك طريق العز والشرف ويسر لنا الالتحاق بمدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه قف يا زمان وحفلنا قد عقدت فيه الكواكب تطفي الامتاع قف يا زمان وحي من نزلوا بنا سكنوا القلوب وخالطوا الأضلاع قوم على هام الزمان تألقوا وكسوا فوق جماله الإبداع أيها الحضور الكرام نيابة عني وعن جميع أخواتي من طلبة مدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه أقدم هنا أسمى كلمة الترحيب مكللة بالحب والاحترام هذا الجمع الكريم وهذا الحفل المكرم من العلماء الربانيين والأساتذة الكرام والنقباء الأوفياء ومسؤولي ولايتنا الكرماء وجميع ضيوفنا الأعزاء نزلتم أهلا وحللتم سهلا sidoo kale maamulka madrasada daarulqur'aan ee deegaanka kuunyo barow ayaa ka warbixiyay dafcada cusub ee ka qalanjabisay madarasada anigoo ku hadlaya afka maamulka madrasada daarulqur'aan litaxfiidi alqur'aan wa tasxiixi tilaawatihi maantay waa maalin xafladeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa maalin inoo ah farxad weyn maadaama ay tahay xafladani xafladdii labaad ee ay qabato madrasada daarulqur'aan ayadoo madrasadu ay ka soo bilaabatay aas-aaskeedii ay ahayd xilliga ay bilaabanaysay madrasada markii ay qabanaysay ardada waxay ahayd ee hadda ee ka soo wareegatay muddo afar sano ah afartina waxaa soo gabagaboobay difcadeedii koowaad oo ay ka mid ahaayeen tiradooda soddon arday maantana waxaan u fadhinaa xafladeedii labaad ama difcadeedii labaad ee madarasada daarulqur'aan ay ka qalanjabinayaan boqol arday oo isugu jira boqolkaas arday waxay iskugu jiraan taxfiid maca tasxiixihi iyo tasxiix faqad allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa madarasada daarulqur'aan ee magaalada kuunyo barow ayaa ah madaraso u gaara gabdhaha waana madaraso maamul iyo macallimiin ay ka yihiin haween iyadoona madarasada ay bixiso waxbarasho taya leh mahadsanid casaam ugu dambeyntii ardayda muasasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee walaayada bokool warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo soo diyaariyey xasan cabdiraxmaan abu xasaan
bandhigan oo ahaa mid caalami ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka iyo macallimiinta mu'asasada alxigma ee deegaanka buurdhuxunleh waxayna ku soo bandhigeen heerka waxbarasho ee ardayda rawdada ee wax ka barata mu'asasada alxigma faraceeda magaalada buurdhuxunleh munaasabadan qiimaha badan islamarkaana heerkeeda uu aad u sarreeyey waxaa ka soo qayb galay culummo waalidiin iyo maamulka islaamiga deegaanka buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool ardaydan bandhigga sameynaya ayay da-doodu aad u yareed kuwaasoo wax badan oo aan la soo koobi karin mu'asasada ka bartay sida qur-aanka kariimka adkaarta iyo axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam ugu horreyn sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada muslimiinta ayaa munaasabadda ka hadlay isagoona u duceeyey ardayda da-da yar ee xambaartay qeyb badan oo ka mid a barashada diinta islaamka
rawdada alxikma ma runtii may wahe ilaahay subxaana wataala aysan barakaay eedaanka faraxi ilaahay siin ku faraxsiin qof walba muslume oo wal dareemo walba fahmo karoona eedaanka faraxe ini may wahe ciyaalkii sidan oo kaleete liin tarbiya liin tacliimahay unug may la eray sadeshanaad intiusa ka sogonyi ya may wahe amaane kingey hilkoo saaranyi marka shan jar intii u seeyey toban jar intii u seeyey shan kale ka darsantay ogdaad shan kale ka darsatay tumay shan jar anagadi tumay shan jar hoob anaga qaraabalay beetiing marka maamulaha mu'asasada alxikma faraceeda deegaanka buurdhuxunle oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ahdaafta bandhigga isagoona sidoo kale ka hadlay waxyaabaha lagu barta mu'asasada walaalayaal waxaa hadafka intaan isku nimaadn waxay ahayd bandhig cilmiyeed ay samaynayeen qayb ka mid ah ardayda mu'asasada alxikma qaybta rawdatul adfaal waa ciyaalka yaryaraa ee da'doodu u dhexaysay saddex ilaa iyo toddoba sano waxay soo dhigeen xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa wax maanta indheen aan ku aragno weeyaan waxyaalaha lagu barto mu'asasada alxikma walaalayaal sidaad la socotaan waxaa weeye waxaa ka mid ah luuqadaha carabiga ingilishka maadada soomaaliga xisaabta kombyuutarka dhinaca xirfadahan waxaa weeyaan sharqaanka cilaanka iyo xirfadooyin kale ayaa jiro oo la doonaya inay bulshadan ay bartaan walaalayaal marka insha allahu tacaala fursadaas inay ka faa'iidaystaan mid ka mida waalidiinta oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey maamulka iyo macalimiinta mu'asasada alxikma ee dadaalka iyo juhdiga ku bixinaya barbaarinta ubadka soo koraya ilaahay subxaana wa tacaala waya ka mahadiyaan ee walbadan walbadan ee mahad bilaawi dhammaadan lahayn ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadiyaan aragahaytan runtii walbadanoo dadka muslimiinta ilio karaahoy sidaas iyantu ku muuqdan ilaahay subxaana wa tacaala mahadiis kadib mayanka mahadiyaane ee macalimiintii runtii dadaalkan iyo juhdigan ee tan haddaydii ee macalinka lahaayayo ee hayleroy ciyaalkan yaryaraanta badan oo adakaartinabiga calayhi salaatu wasalaam ku sugnaati sidan quruxda badan an akhriyaayan maylan baahanyi ini isan ertan maasha allah isdaran markaas ugu dambeyn ardayda rawdada ee mu'asasada alxikma ee deegaanka buurdhuxunle ayaa sameeyey bandhig cajiib ah oo soo jiitay martidii goobta ku sugnayd ayn allah man rabbuk waman diinuk waman nabiyuk ما الإسلام الإسلام لله للتوحيد والانقياد له للطاعة والبراءة من الشرك ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله مثل جيف رملر بسمك اللهم أموت وأحيا مثل أقوى ملر الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور waa qayb ka mid a dadaalka waxbarasho ee wilaayada islaamiga ee bakool ay ka wada guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna wilaayada hadda xoogga saaraysaa kobcinta iyo barbaarinta ubadka mustaqbalka ifaya ee u soo koraya dalkeennan muslimka ee soomaaliya mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu